raadiyo baydhaba waxaad kala socon kartaa wararkii ugu dambeeyey warbixinno barnaamijyo wareysiyo iyo kuwo kaloo aad u fara badan oo ay shacabku ay ka heli karaan goor weliba iyo waqti weliba ballanteenu waa raadiyo baydhaba isha warka
bismillaahi raxmaan iraxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayl ah waybaha ka dhowaada sana qodobada warkaana hamiignama idaacadda reediyo baydhabo haanshaan ka door karoon dowladda soomaaliya oo sheegtay in howlgal laka dilay hubno ku tirsan ururka al-shabaab hookong la karidii askari qof shacab ee ka dilay gudaha muqdisho shir lanku hadalay amniga oo laka qabday gobolka gedo wararkii in ka dambeeyay dagaalka ciidanka ciidamo taabacsan ahlusunna iyo ahaan dowladda dowladda soomaaliya iyo ugandha oo kuwad hadalay fududaynta dalkugalka lamada dal ee soomaaliya iyo ugandha hamiin fayla waa hamiignimo khamiisbaa hayta jimaanaha gala hayta taariikhdana iyo eeta soddonka sebteembar labada kun labaatiyo kowka intaasay wahaana qodobadii warkaana hamiignima ee idaacadda redio baydhabo haanshaan ka door koronay haddana dhegaystayaal warkii oo faahfaahsan hamiin fayla dhegaystayaal ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada ciidanka milatariga booliska gaarka ee haramacad iyo ciidanka nisa ayaa howlgal wadajira weybayoo ku fuleen tuulooyinka saaran webiga shabeelle ciidamada ayaa howlgalada weybayoo si gaar eh oon ku fuliyeen deegaanada laan keyrta tokiyo ceel jaalle beerta calimahadi bolofulay iyo hanoo kale oo ku mid ah hanaas oo dhammaantyo kiyaalah jiinka webiga shabeelle ee dhinaga higa magaalada muqdisho saraakiisha ciidamada hogaamiyaasi iyo weyba iyo sheegeen in goobaha qaar howlgalada la kafuliyaha iyo kiyaalin maxkamado iyo lahaayeen ururka al-shabaab sidoo kale saraakiisha iyo weyba iyo sheegeen in howlgalka laka dilay hubno ku tirsan ururka al-shabaab hanaas oo iyo dhibaatay jiraan dadka ku nool deegaanada howlgalka geeka lakafuli ciidamada dowladda soomaaliya iyo dhowr jeer weybayo howlgallo shil gadiisan ku sameeyana deegaano ku tirsan lamada shabeelle hookan la karidii askari qof shacabeh ku dili muqdisho maxkamadda ciidamada qalabka weedada ee soomaaliya ayaa weybahaya geeka xukun kariday askari ku tirsanaay ciidamada booliska kaas oo degmada hamarajajab ee gobolka banaadir isu ku dili qof shacabe askariga oo laka magacaabo dableh boolis maxamed abdi jaamac joof iyo weyba agagaarka isgoyska eelgaabta qeybta degmada hamarajajab weybose labaati lamadii juun ee sanadkan hilla hamiinge uuse ka dilay marhuum yaxye cabdi ciise maxamed oo hay shacab heer ilaalinta maxkamadda ciidamada iyo weybahya sheegtay in dableh boolis maxamed cabdi jaamac sababtuusan dilay qofka shacabka in yahay ti dhac uusan jeysday isagoo oo saddex habadood madaga kokodhowi gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya xasan cali nuur shuute oo xukunka ka dhawaaqi yowey buuse sheegay in dab leh booliis maxamed cabdi jaamac joof laku xukumi dil toogashe oo ah qisaasta dilka marxuum yaxye cabdi casiis maxamed shirun ku hadlay amniga oo laga qabday gobolka gedo shirka khamiislaha ee inta badan lanku hadlow nabadgelyada iyo amniga deegaanada dow yaweyba laka qabday degmada doolow ee gobolka gedo taliyaha ciidanka nabad sugidda gobolka gedo cabdiraxmaan cabdulaahi aadan bakaal kooke oo shir gudoomiyaay yaweyba ku qeyb galay qaar ku mid ah saraakiil higeenada ciidamada booliska asluubta nabad sugidda heer gobol iyo mid degmo maamulka doolow iyo sidoo kale bohol graas weybana taliyayaasha shalgadiisan laku dhegaystay warbixino la xiriira ammaanka iyo nabadgelyada oo berihii inka dambeeytay hayti to-eedan fayla ciidamo taabacsan ahlu sunna iyo haan dowladda oo geeka dagaal dhex mari dagaalan dhexi ciidamada dowladda federaalka iyo haan ahlu sunna yaa ku socodi ee deegaanka bohol ee waqooyiga ku-higa magaalada dhuusmareeb ee caasimada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee galmudug ayaa hadda la sheegahay inguusa soromi waybana degan xaalada meelalka dagaalami hadda wararkuuna helahayna waana ku helahayna deegaanka bohol yowaybayo sheegahayna in dagaalka uusa sababay khasaare aan iska jara dhimasho iyo dhaawac oo ku dhex dhaladay dhinacyadii geedka dagaalka dhex mari hoogta yowaybayo sheegahayna in unka yaraan toban qof oo dhinacyadii dagaalami ku dhaawacmeen dagaalka iyadoo oo dhaawacna toban qof oo dhinacyadii dagaalami ku dhimadan dagaalka iyadoo oo dhaawacna use ku badanya sa uun helahayna labaatan qof ma jiraan wal waan waan amase dhexdhexaadin oo dagaalka laku dhex bilaawi balse hadda wararkuuna helahayna waybayo sheegahayna in dagaalka say waan waan nin roogsana balse hamiinka daartiisa angabagaboowi hogaanka ahlu sunnah ayaa horey way ballanku saaray galgaduud ayaa gadaal hankanagadi iyagoo oo sheegay inay qeyb galayaan ziyaar kudhiyaasi deegaanka huurshe si kastaba nagashada culimada yawayba abuurtay xaalad amniha kadib markii iyo deegaanka huurshe kuku dhawaaqeen dagaalku dhan ee ururka al-shabaab taaliska booliska galmudug ayaa dhowaan qoraalha saari wayba usa kafaray ciidamada la sheegay inyo ka bireen ahla sunna hanaas oo iyo ku tirsanaayeen qeybaha shargadaysan ay ciidamada dowladda ee ku sugnaya galmudug in iyo gadaal hanka nagan hubinimadii ciidamada dowladda federaalka weli warkii hamiignimo ee radio baydhabo ayaa dhegeystayaal si toosean dhegeystaday tan dowladda federaalka soomaaliya iyo ugandha ayaa ku wada hadalay fududeynta dalku galka safiirka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ee ugandha danjire cali maxamed maxamuud cali aqabu agabaruur yawayba uuse kulan la qaaday geeka wasiirka arrimaha dibadda dowladda uganda alhaaji abubakar iyagoo oo ku wada hadlay sidii lan hoojii lahay xiriirka lamada dal safiirka soomaaliya ee uganda iyo wasiirka arrimaha dibadda ee uganda ayaa si qoto dheer waybayoon ku wada hadleen xiriirka ganacsiga lamada dal socdaalka tababarada la siiyow diblomaasiyiinta iyo xaalada soomaalida ku nool gudaha uganda iyo amniga guud ee gobolka geeska africa iyo saameynta guddi joog guddiga joogtada guddi joogte oo wadareed oo ku shaqeeya xiriirka lamada dal danjiraha soomaaliya ee uganda cali agabaruur yawayba uuse wasiirka kula hadlay in walanka qabada arrinta socdaalka soomaalida ee uganda kooyow iyo sidii lan fududeeya lahay dhinaga socdaalka oo koraya dalku galka lamada dal safiir cali agabaruur ayooba sidoo kale warbixin ku siiyay xaalada soomaaliya uganda ee uganda ku nool jaaliyadda eedkan hoogan ee hadda ku dhex sugan gudaha dalka uganda waan use sheegay waana ka codsaday dowladda uganda in lan fududeeya waryaabahaayo oon baahanyin waanan ku baahanyin dalka uganda oo ontiyo badan oo inta badanha ajaanib eed intira badan ka nool gaar ahaanha muwaadiniinta soomaalida ee dalkaasay ku wada sugan warkii dhegeystayaal hamiignimaadun redio baydhabo ee beledka baydhabo aysinku dhegaystaasiin antiyaninka egya warka siciidaasin jeedyaay maxamed nuur iyo qaybta farsamadeen fidhiy ammaanaalla